ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa maanta al-shabaab kala wareegay deegaanka buurweyn oo ku taala bulo burde iyo jowhar inta u dhexaysa taasoo al-shabaab u ahayd goob ay canshuuraha ku qaadaan warkan waxaa noo soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane
ciidamada dowladda soomaaliya qeybta ka howlgasha degmada bulo burte ayaa maanta la wareegay deegaanka buurweyn oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhinaca koonfur uga beegan degmada bulo burte taliyaha ciidamada dowladda ee magaalada bulo burte dhamme cabdi maxamed sheekh xasan kabtan suulnuuge ayaa isagoo ku sugan buurweyn v o a uga waramay ujeeddada howlgalka maanta ujeedkeeda oo kamid ah dhaqaale in kaasoo lagu sugaayo amaanka looyinku hortimaad degmada dulabuta amaanka waajib ahaan anaga ina qaabilsan oo mas-uuliyadeeda aan ina saaran in aan xaqiijino amaankeeda si nabadda baan ku tagnay qoladii nabadguudkiina horteen bay ka carareen oo ma aysan nagu sugin fadhigooda waana waxa lagu yiqin ilu malaysiga iyo inay shicib kaa cadaadiyaan maahane wax hadda awood sidaa kula ciidan hore istaagtaba sababa mooga jiraba taliya kabtan suulnuuge ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dowladda ay qorsheynayaan in ay saldhig ka samaystaan deegaanka buurweyn oo ku taala meel aada istaraatiiji ugu ah sugidda amniga bulo burte hadda waxaan kaala hadlayaa bulada buurweyn waxba waan tagnaa ee hoos timaado degmada bula burte ama haka ah ka baxsanaatee degmo kale ha hoos tagto tuulo alle iyo tuuladaan ku maqalna inay joogaan ama ay maqalna inay isku urursanayaan durbada waa tagnaa maya ma kusii sugnaanayno oo dibbaan hadda bula burte ugu marma doonaa laakiin dhawaan halkaa waan sigi doonaa oo waan firisma ka qeexi doonaa insha allah dhinaca kale ciidamada nabad sugidda magaalada beledweyne ayaa maanta xabsiga dhigay ku dhowaad toban oday oo ka mid ah ergadii xildhibaanada soo xulay oo dhowaan heshiis la soo galay kooxda al-shabaab kadib markii ay u yeereen ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada kabtan maxamed cabduqaadir maxamed oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dhammaan ergadii ajiibtay u yeeridii al-shabaab maxkamad la saarayo waxaan soo saarna awaamir oaan ku socodsiinayna dhammaan laamaha amniga in ay soo xareeyaan lana baaro maxkamaddana la hor keeno dhammaan nin walba oo ka mid ah ergadaas shabaab u tagay la soo macaamile amarkaas wuxuu quseeyey taliska nabad sugidda nisa kan qaybta saldhigga beledweyne iyo milatarigaba dhammaan ergadii hirshabeela ee deegaankooda hirshabeel ahay baxay u tagay shabaab la soo macaamile xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne